VOA Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor arbaca ah siddeed tobanka bisha maarso sannadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah maxamed colaan xasan
qaarna waxay talaan ee marada oo laisku keeno aliila mara xariif gacan oo lagu talaa qaarna waxay sameeyaan taraas marada la tarasayo qaarna waxay sameeyaan aliindi qaarna malaay gaadaan adiga waxyaalaas dowladda ma u badna farsamay u badan yihiin dhinaca dowladda sambel waxay ka rooraan maskuuluunta unu hadanno ninka markuuqas fiiloojo la xamar waa lagaa bedeli basaasaa lagu bedeli mase eel aa lagu bedeli kaasi waxa uu ahaa maxamed bin cali uunsane oo ah oday soomaaliyeed oo waayo badan u soo joogay kana hadlaya goobo taariikhiya oo ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho qaybtii labaad ee waraysi uu muqdisho kula yeeshay wariyaheenna xuseen xasan dhaqan ayaan idin haynaa qodobada kale ee aan barnaamijkeenna saaka iyo caalamka dhegaystayaal idinku hayna waxaa ka mid ah aqoon iswadaarsi guddoomiyayaasha guddiyada nabadgelyada ee gobollada soomaaliya uga furmay magaalada muqdisho
iyo qodobo kale hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
labada murashax ee ugu waaweyn ee ku baritamayay doorashada baarlamaaniga ee israel ayaa mid weliba uu ku andacoonayaa inuu yahay kan soo dhisi doona dowlad cusub xilli qiyaasaha codbixinta doorashada ee telefishinada dalkaasi ay sheegayaan in aad la ysugu dhow yahay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu oo doonaya in markiisii afraad la doorto ayaa goor horeba ku sii dhawaaqay in xisbigiisa muxaafadka ah ee likuud party uu guulaystay isagoo ku qoray boggiisa facebook likuud way guulaysatay caqabado kasta oo soo wajahay isaac herdo herzog oo ah murashaxa xisbiga qolyaha sahyuuniyadda ee siyaasadoodu u janjeerto dhinaca bidix ee zionist union alliance ayaa sheegay in wax walba ay furan yihiin ilaa iyo inta doorashada rasmiga ah natiijada looga dhawaaqayo master herzog ayaa sheegay inay sugayaan tirada kuraasta ay helaan xisbiyada kale ee baritanka ku jira ka hor inta uusan ku fekerin nooca dowladda ay soo dhisayaan labada xisbi ayaa la filayaa inay helaan kuraas ka badan tele- telefishinadu ay qiyaasayaan dalkaasi warbixin cusub oo soo saaray shalayta oo talaada ahayd ururka caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha amnesty international ayaa waxa ay sheegtay in duqayntii xagga cirka ee ciidamada syriya ay ku qaadeen magaalada waqooyiga ku taalla ee raaqa kuna dileen dad rayada bishii nofembar ee lasoo dhaafa ay tahay mid xadgudub ku ah sharciga xuquuqda aadanaha warbixintaasi ay soo bandhigtay amnesty international ayaa waxa ay tahay laba duqayno oo laba maalmood oo kala duwan ah oo loo geystay ayna ku dhinteen boqol iyo shan iyo toban qof amnesty ayaa sheegtay in weerarada tooska ah ee ka dhanka ah dadka shacabka ah duqaymaha aan cidiloo aabayeelin ay yihiin dhammaantoodba kuwo aan waafaqsanayn sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha syriya waxaayna ay sheegeen talaadadii shalay ahayd in ciidamada cirka ee syriya ay ka geysteen weerar xagga cirka iyagoo adeegsanaya waxa ay ugu yeereen gaaska sunta ah ee calorin magaalo ku taalla waqooyiga oo magaceeda la yidhaahdo samrin halkaasoo ay ku direen lix qof tiro kalena ay ku dhaawaceen hase yeeshee warkaasi waxaa beenisay dowladda suuriya
ninka ugu sarreeya kooxda wadaxaajoodka nucleer-ka u qaabilsan iiraan ayaa sheegay in saraakiisha iiraan inta badan arrimihii laysku hayay ay safgarad kala gaareen maraykanka iyo xubnaha dalalka kale ee wadaxaajoodka ku lagta leh laakiin aqalka cad ayaa niyad sami weyn ka muujin heshiis la gaaro cali akhbar saalixi ayaa talaadadii shalay u sheegay telefishinka ay dowladda gacanta ku hayso ee iiraan in weli uu jiro qodob muhiim ah oo labada dhinac isku hayaan laakiin ay isku dayayaan in xan loo helo waxa uu sheegay masar saalixi haddii qodobkaasi laga gudbo in dhammaan dhinacyadu ay heshiis ka gaari doonaan arrimaha farsamo ee looga wada hadlay switzerland ma uusan carabaabin waxa uu yahay qodobka weli la isku mari layahay magaaladan washington afayeen u hadlay aqalka cad oo la yidhaahdo george ernest ayaa sheegay in labada dhinac ay xooga xoogaa guulo ah ka gaareen wadaxaajoodka sanadkii lasoo dhaafay laakiin fursadaha heshiis in la gaaro ah ay tahay konton boqolkiiba haddii aan heshiis la gaarin toddobaadkan gudihiisa ayaa labada dhinac la filayaa inay wadahadallo dheeri ah yeeshaan ka hor dhammaadka bishan oo ku beegan wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay in wadahadalladu ay miro dhalaan qareenkii daafacay dhakhtarkii gacanta ku siiyey c i eda inay soo helaan usama bin laden ayaa waxaa lagu toogtay magaalo ku taalla waqooyiga dalkaasi bakistan ee bashwaar dabley aan la garanayn ayaa qareenka shalay oo talaado ahayd rasaasiyey isagoo uu ka yimid shaqo kuna socday gurigiisa fariin email ah oo loo soo diray v o eda iyo warbaahinno kaleeto ayaa kooxda talabaan ee bakistan ay ku sheegteen mas-uuliyadda dilkaasi iyagoo sheegay inay uga aargudayeen dilkii usama bin laden waxaana ay sheegeen in kuwa kale ee ku lugta lahaa ay bartilmaamaysan doonaan qareenka samiixullah afridi ayaa waxaa dalka bakistan uu ka cararay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii uu helay hanjabaadyo dil ah laakiin uu dib ugu soo laabtay hase yeeshee uu ka baxay dacwadda
halkaaad nagala socotaan oo idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aqoon-iswadaarsi ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha guddiyada nabadgelyada ee gobollada dalka oo tiradooda gaarayso boqol iyo konton ruux ayaa ka furmay magaalada muqdisho aqoon-iswadaarsigaasi oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa looga hadlayaa sidii loo adkayn lahaa islamarkaana ay gobollada isaga kaashan lahaayeen soo celinta nabadgelyada waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
aqoon isweydaarsigan oo hay-adda soyda ay soo qabanqaabisay wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho guddoomiyaasha guddiga nabadgelyada gobollada dalka ka socday ayaa ka warbixiyey xaaladaha nabadgelyada goobihii ay ka yimaadeen guddoomiyaha guddiga nabadgelyada kismaayo faysal cali sokor ayaa ka mid ah wuxuuna sheegay guddiga nabadgelyada ee kismaayo inuu qabtay howlo muhiim u ah bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo intaa kadib anuu ku hadlaya magaca nowe jubba jubbada hoose jubbada hoose waxaa laga dhisay degmooyin fara badan baa laga hagaajiyey guddiga nabadaynta degmada afmadow dhoobley diif iyo xagar badhaadhe iyo kismaayo oo midii u dambaysa hadda ah afartan iyo laba casho ayuu jiraa ka kismaayo nowe jubba si fiican buu cagahoeda ugu istaagay guddigeeda degmada kismaayo hadda asaasa mooye for example markaa kasoo qaado tusaale guddigan dib u heshiisiinta shaqooyin fiican buu ka qabtay deegaanka sida dhoobley afmadow iskuol bay ka dhiseen general hospital bay ka dhiseen meelo sanitation lagu hagaajiyay ka dhiseen ceelal biya way ka qodeen guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha baarlamaanka federaalka daahir amiin jesow oo furitaanka aqoon-isweydaarsiga ka hadlay ayaa isaguna muujiyey shacabka soomaaliyeed inay muhiim u tahay inay ka wada shaqeeyaan sidii nabad loo heli lahaa walaalayaal halis cafiyo hala la wada shaqeeyo wada shaqayntu waa muhiim sugidda amniga shacabow amnigaaga adigaa lagaa rabaa inaad suguto waxaa weeye askariga aad arkayseen ee dariiska qaba ee ee had- dariiqada taagan ee aan mushaar qaadanin ee iska diifaysan keligii wax ma qaban karo mas-uul keligiina wax ma qaban karin madaxweyneha wax qaban karin guddoomiye baarlamaan wax qaban karin wasiir baan wax qaban karin ilaa shacabka soomaaliyeed gacanta ay isqabsadaan ee kuwa dhibka ku wada ee maanta waxa halkan aan u joognaa waa iscafin iyo nabad iyo guddiyo nabad oo aan samaysanayno oo nasteexa ummadda soomaaliyeed waa waay kuwa nabadda ka caasiyey oo aad og tihiin haddii aanan iska qabanno guryaha ay joogaan aanna sheegin wallaahi bilaahi ilaah baa magaciisa aan ku dhaaranayaa dhibaatada waan ku sii juraynaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalka cabdirashiid maxamed xidig ayaa isna sheegay wasaaradda arrimaha gudaha inay wado qorshayaal muhiim u ah nabadda gobolada dalka soomaaliya
waxyaabaha ee, loogu yeedho ownershipka ama lahaanshaha shaqooy waxyaabaha la qabanayo Ee, wasaaradda arrimaha guduhu waxay diyaarisay barnaamij la yidhahdo wadajir wadajir plan wadajir plan waxaa weeye wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada dowlad goboleedyada gobollada aan weli maamuladu ka dhismin iyo degmooyinka intuba inay wada fadhiistaan barnaamij ay leeyihiin ay wada diyaariyaan waxa la qabanayana waddamo kale iyo meelo kale aan lagu go'aamin ee shacabka degmadaa loo tago ee la yidhaahdo maxaad doonaysaan in laydiin qabto shacabka degmadaasi asaga ayaa sheeganaya baahidiisa si shacabku uu baahidiisa u sheegto waxaa saldhig u ah inuu heshiis yahay taa waxay ku soo laabanaysaa guddigiinna marka degmada la tago degmada waxaa la weydiinayaa maxaad rabtaan in laydiin qabto wasaaraddii arrimaha gudaha iyo hay-adaha doonaya inay wax qabtaan inta tagaan halkanaan iskuul ka dhisaynaa ma dhahayaan ama halkanaan ceel ka qodaynaa ama halkanaan eh, waxbarasho ka samaynaynaa degmada dadka jooga ayaa la weydiinayaa haweenka dhallinyarada culimo awdiinka odayaasha iyo dabcan maamulka halkaa ka jira baahida ay sheegteen wixii laga fulin karo ee mashruuca markaa la wado uu ku wajahan yahay ee laga fulin karo ayaa la abaaraya dabcan sidii loo fulin lahaana waxay ka imaanaysaa degmada iyo dadka halkaa jooga aqoon isweydaarsigan ayaa imaanaya xilli gobolada dalka qaarkood ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka nabadgelyo xumada mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington degmada xamar weyne waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee muqdisho waxaana la deganaa ka hor intii aanay dalka soo gelin gumaystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska maxamed bin cali uunsane waa oday soomaaliyeed oo waayo badan u soo joogay wuxuuna si kooban uga warramayaa uuna isagoo u warramay wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo safar ku tegay magaalada muqdisho goobaha taariikhiga ah iyo horumarka degmada xamarweyne xilligii kacaanka burburkii iyo xilligan oo dalka ay dowlad ka jirto waana qaybtii labaad
marka ka hor dowladdii kacaanka ee dhismooyinka taariikhiga ah oo hadda dadku ay xusuusan karaan ama masxafkii sayd barqash oo kale ee, iyo meelaha kale oo dadka ay tilmaami karaan oo taariikhiga laho waqtiga dheer soo jiray maxaa iga sheegi kartaa wallaahi taariikhdaas oo waqtiga dheer soo jiray siyaad bar horta aad wax xishmay jiri taariikhda taariikhiga hadda waa ka eh, jaamacad xamarweyne waa taariikh dheer jaamacad xamarweyne waxaa dhisi nin la dhihi jiray qulalla farqudiinka waa taariikh maxamed thani sheekh cabdilcasiis arbac rukunka wasna waa masaajid qadiim ah masaajidkan marka aan ku leeyahay eh, farqudiin bin khazaan wuxuu ahay masaajid weyn ilaa rasdada dhan waa xilnay ilaa badday jirtay hoos waxaa ku duki jireen dadka korna waxaa lagu akri jiray cilmi xifti iyo waxaas aad deganaa jireen talyaanigaa jijabiyi jidow ka bixiyo hadda haddaad aadid dhinacan badda waxaad arkeen eh, mindhaaro oo dhisan waxaa ka go-ay masaajidka masaajid khadiim wey masaajidda kalaa jira oo mid la yidhaha xaaji cali abu xuseenka biyihiisi markaad cabdid burga wey waa dadku waa soo qaataan subixii herxamarta aada aadaa masaajidkaas biyihiisa loo loo isticmaalaa soomaalid badan waa barteen gadaal waxay keenseen fuustiyaala lagu qaadi jiray biyaha waa gadi jireen biyaha marka maxay faa'iida leeyihin biyahaas waxay faadi laha waa ninka markuu caw hal liitar caloosha uu ka baxay burka ma u baahan ilan aana sidii wey waxaa jira masaajid kale oo la yidhaha faraj bin cali badda dhexdiisa ku asagan ee isbitaal martiin ahaan faraj bin cali waxay waxaa loo aadi jiray asagana mar oo soo soomaaliya ka dhacda busus dadka dhan busus bus bus bus bus waa lagu soo duceysi jiray masaajidkaas taariikhdaas uu leeyahay waxaan kaa rabaa eh, inaad ii sharaxdo inta aad ka xusuusato meelaha taariikhiga ah ee degmada xamarweyne wasaaradda hadday noqoto iyo hadday noqoto xafiisyada kale ee dowladda Eh, xamarweyne horta waxaa ku yaalaa maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda sare wasaara diinta iyo garsoorka eh, fiisha governo oo ah gado- eh, fiisha governo oo taariikh qadiim ah xarunta gobolka banaadir wey Eh, hotel shaveli taariikha uu leeyahay daarta barkish bin saciid eh, masaajidka arbac rukun farqudiin bin qusaan mas- waxyaalo badan oo masaajid ha jiro ene eh, guriga hooyooyinka jaamacada ummadda Eh, waddooyinka ee degmada dhex marana mid waxaa la yidhaha tan hadda aad soo marsa waxaa la yidhaha via roma via roma markii la yidhaha waa eh, talyaani taariikh weeye via egypt markii la yidhaha masar weeye labadaba itaaliya iyo masar ay ogol baxeen marka taariikhdii mala xasuusto markaad via egypt magac kale laa jiri masar masar ay u bedeshay via roma waxaa la yidhaha bakhdad dadkii asal guriga ku hadda okyal marta waxaa loo kasaa bakhdad laakiin via roma waxay ku timid maadaama baarkan oo la yidhi baar roma via roma saasay ku timid laakiin asaasiyan bakhdad weeye marka degmada xamarweyne marka laga hadlayo degmo kale oo qadiimi ah oo muqdisho kaga horeysay dhinaca dhismaha iyo degenaanshaha ma jirtaa xamarweyne markii la yidhaha one way waxaa ku xiga shingaan degmada shingaan waxaa ku xiga eh, je- cabdicasiis waxaa ku sii xiga bondere waxaa ku sii xiga waa beri magac ahaan haddaa loo bixiyey laakiin meel oo dhul weyne ahayd weliyo cadde meelahaas mala degeneen number afar mala degeneen sarta kuuska oo hadda dhinacan loo baxo sarta kuuska control u ahaa baabuurta oo xamar galaayeen iyo kuwii baxayan la control jiri hadda dhulkay gashay laakiin hore koraas ahay ninaa fidhi jiri baabuurta lagu controlayay
xilligii mustacmarka iyo wixii ka horreeyey iyo xilligii dowladdii kacaanka iyo muddadii burburka iyo hadda oo ay dowlad ka jirto soomaaliya dowlad eh, federaal ah degmada xamarweyne maxaa ku tilmaami lahayd ma horey u kacday oo ma dhisantay ma meeshii dib uga laabatay mase halkii dowladdu ay ku burburtay weli taagan tahay horta ayaan markii runta u hadal hoos bay ahayd laakiin ayaamaa hadda xoogaa waa soo kacohayda noloshaladeedii waa dhaqdhaqaaq iyo guriyaalkii xataa waa fahmeen markii horta xamarweyn dugaamka dhan waa xirnay guriyaalka loo xirnay kulli waxaa loo roorayay bakaara kulli shaq- dadkoo dhan bakaaraha shaqo u dooninay gadaalahan dambe adiga ugu yaraan intii dowladda hadda dhisantay xamarweyn oo loo soo batay dukaamadii dadkii oo hadda dhaqaalood hadda waa sii- waa sii kacay dukaamadii kontarada lagu dhisay eh, degmadii waa kacday alxamdulilah nimco wey hadda marka nolosha dadka reer xamarweyne maxay u badan tahay ma ganacsataa ma xoogsata bay yihiin ma dadka eh, shaqaalaha dowladda u badan yihiin maxay yihiin eh, noloshooda wallaahi waxay u badan yihin kuma shanta naagaha waxay tolaan koofid oo gacan ah Eh, qaarna waxay tolaan eh, marada oo laisku keeno liila mara xariir gacan oo lagu talaa qaarna waxay sameeyaan taraas waa marada la tarasayo qaarna waxay sameeyaan alindi waxyaalahaasa ku kacan qaarna malaay gaadan adiga waxyaalaas dowladda ma u badna markii runta anu hadalno iyo hoteela hote- jee electronic iyo farsamada farsamay u badan yihiin farsamay u badan yihiin iyo ganacsi dhinaca dowladda uma badna dhinaca dowladda samber waxay ka rooraan markii runta anu hadalno ninka markuu hoos loo joog xamar waa lagaa bedeli bosaasaa lagu bedeli mase eel aa lagu bedeli
kaasina wuxuu ahaa maxamed bin cali uunsane oo ah oday soomaaliyeed oo ku nool degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho wuxuu u warramayey wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo dhowaan safar ku tegey muqdisho
halkaad duulanaga dhegaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa hagaaga subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar walba aanu idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad ah, toos uga maqlaysaan magaalada washington saraakiisha maraykanka iyo iiraan ayaa waxaa haatan ay u muuqdaan kuwo horumar ka sameynaya wadahadalada nuclearka ah ee uga socda magaalada lusane ee switzerland labada dhinac ayaa waxa ay isku dayayaan inay heshiis gaaraan wakhtiga kama dambaysta ah ee loo madlan yahay ee kow iyo soddonka bishan aynu ku jiro ee marj heshiiskaasi oo looga dan leeyahay in lagu xakameeyo barnaamijka nuclearka ee iiraan waryaheena v o a lisa brynt ayaa warbixintan noo soo dirtay magaalada baris waa kan maxamed colaad xasan oo soo jeediya maalintii saddexaad ayay maanta galayaan wadahadallada u dhexeeya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iran javad sariif ee ka socda hotel tamashlaha loo tago oo ku yaala xerada lake geneva ee dalka switzerland dhowrka maalmood ee soo socda ayaa labadan diblomaasi waxay ku rajo yihiin inay isku raacaan qorshaha heshiis lagu xakamaynayo hodminta macdanta uraniumta ee barnaamijka nucleerka ee iran wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku soo warramaysa in saraakiisha maraykanka ay sheegeen in xoogaha horumar ah laga sameeyey wadahadallada talaadadii shalay haddii aan heshiis la gaarin toddobaadkan gudihiisa ayaa labada dhinac la filayaa inay wadahadallo dheeri yeeshaan ka hor dhammaadka bishan oo ku beegan wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay geedi socodka wadahadalladan iyo in heshiis waafiya laysla gaaro iiraan iyo dalalka kale ee quwadaha duunka ee wadaxaajoodkan ku lugta leh ayaa markaas si wada jir ah u soo dhammaystiri doona heshiiska iyagoo heshiis faahfaahsan isla saxiixan doona dhammaadka bisha juun ee soo socota iiraan ayaa waxay ku andacoonaysaa in barnaamijkeeda nukleyerka uu yahay mid ku salaysan qorsho nabadeed hase yeeshee dalalka ugu tunkaroon dunida sida maraykanka faransiiska ingiriiska ruushka shiinaha iyo jarmalka oo lagu diray ayaa ka baqaya in iiraan ay isku dayeyso inay samaysato qumbulad nukleyera ninka ugu sarreeyay kooxda wadaxaajoodka iiraan ee arrimaha nukleyerka cali akhbar saalixi ayaa u sheegay telefishinka iiraan in labada dhinac ay is afgarad ka gaareen inta badan qodobadii la isku hayay laakiin qodob muhima weli lagu kala aragti duwan yahay wuxuuna sheegay in qodobkaasi xal u helistiisa ay ku mashquulsanaayeen labada dhinac gelinkii dambe ee talaadadii shalay maser zariif ayaa magaalada brussels ee xarunta dalka beljimka kula kulmay gelinkii dambe isniintii lasoo dhaafay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka faransiiska britain iyo jarmalka oo ah saddexda dal ee reer yurub ee wadaxaajoodkan ku lugda leh madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub federica muyerini ayaa sheegtay in dhammaan waxyaabihii la isku hayay miiska la hor keenay waxayna ugu yeertay wadahadallada socda kuwo waxtar leh waxaan dhihi lahaabay tiri in labada dhinacba ay garowsan yihiin ahmiyadda heshiis arrintan laga gaaro ay u leedahay labada dhinac marka sababo badan laga fiiriyo sida muuqata bay tiri tani kama dhigna in xalka waaqiciga ah ee faraqa labada dhinac u dhexeeya ee aan weli la isla meel dhigin la helayo laakiin way adag tahay in laga hadlo in dhinac uu ku kalsoon yahay sida wax u socdaan iyo in kale waxaanse arkaa in dhammaan calaamadaha muujinaya in heshiis la gaarayo ay meesha ka muuqdaan laakiin daldaloolana way jiri karaan oo u baahan in laisla wada oodo wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska loqen fabias ayaa sidoo kale bixiyey dareen aan kala caddayn markii uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan master zarif master fabius waxa uu u sheegay wariyaasha inay jireen arrimo waaweyn oo la isku hayo weli laakiin uu rajo ka qabo in laga gudbi doono sida warbaahintu ay tabinayso saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in kooxda wadaxaajoodka uga qaybgalaysa iiraan ay walaac ka muujiyeen warqad ay dhowaan mudanayaasha jamhuuriga ah ee koongareeska maraykanka u direen xukuumadda tehraan warqaddaasi ayaa digniin ku bixinaysa in heshiis kasta oo laga gaaro barnaamijka nukleerka iiraan inuusan dhaqangal noqon doonin haddii uusan ansixin aqalka koongareeska maamulka madaxweyne obama ayaa ugu yeeray warqaddaasi mid lagu soo beegay xilli xasaasi ah laguna tala xumooday warbixintii waryaheena v o a lisa bryant ay noogu soo dirtay magaalada baris waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington malaayiin dadka reer israa'iil ah ayaa shalay u dareeray doorasho ay ku xulanayaan ra-iisul wasaarahooda soo socda iyo xubnaha baarlamaanka qiyaasaha ka soo baxaya xarumaha codbixinta oo ay sii daayeen saddexda warbaahin ee ugu waaweyn israa'il goor dambe oo xalay ahayd ayaa muujinayay in labada xisbi ee doorashada ku baratamayay ay kuraas isla eg ka heleen doorashada ra-iisul wasaaraha kursiga difaacanaya benyamin netanyahu ayaa guul ka sheegtay doorashada ka hor inta aan lagu dhawaaqin natiijada rasmiga ah waryaheena magaalada qaahira xuseen cusmaan xuseen saxnuuni oo si dhow la socday wararka doorashada israa'il ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxaya tirinta codadka doorashooyinka baarlamaanka dalkaasi israa'iil ayaa sheegaya labada xisbi ee ugu weyn dalkaasi in tiro isku dhow ay ka heleen kuraasta baarlamaanka ee waddankaasi qaar ka mid ah warbaahinta israa'iil ayaa sheegaya natiijooyinka hordhaca ee ka soo baxaya tirinta codadka doorashada inay tilmaamayaan in xisbiga lukuud ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha israa'iil inuu helay siddeed iyo labaatan kuraas halka xisbiga midowda sahyuuniyadda uu helay toddoba iyo labaatan ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi axsaabta carabta yuhuudda ahi ee waddanka israa'iil ayaa la sheegayaa inay heleen saddex iyo toban cod taasoo noqonaysa tirada ugu badan oo weligood ay ka helaan kuraasa dalkaasi israa'iil laakiin ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa shaaca ka qaaday xisbigiisa lukuuda in si weyn ugu guulaysay doorashada baarlamaanka ee shalay ka dhacday waddankaasi benyamin netanyahu ayaa hadalkan sheegay mar uu la hadlayey taageerayaashiisa isagoo si adag u sheegay in xisbiga lukuuda kuraas badan uu ka helay doorashada baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalkaasi sidoo kale netanyahu ayaa ku baaqay in lasoo dhisayo xukuumad xoog badan oo xaqiijinaysa amniga qaranka israa'iila taasoo u horseedaysa buu yidhi shacabka israa'iila inay helaan nolol baraare ah laakiin dhinaca kale isxaaq herzog hogaamiyaha xisbiga midooda sahyuuniyadda ee dalkaasi ayaa shaki geliyey guusha uu sheeganayo ra-iisul wasaare netanyahu waxa uuna carabaabay inay sugayaan natiijada rasmiga ee doorashada baarlamaanka waddanka israa'iila xeleerayaasha siyaasadda ee dalka israa'iil ayaa rumaysan labada xisbi ee ugu weyn dalkaasi in midkoodna uusan heli doonin aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka waddankaasi taasoo qasab ka dhigaysa bay yidhaahdeen in lasoo dhiso dowlad wadaaga benyamin netanyahu hogaamiyaha xisbiga lukuuda oo rajaynaya inuu markii afaraad ra-iisul wasaare uu ka noqdo dalkaasi israa'iil ayaa horay u sheegay haddii uu guulaysto inuu sii wadayo dhismaha deegaamaynta israa'iila ee dhulka reer falastiin iyo inuusan aqoonsan doonin haddii falastiiniyiinta ay yeeshaan dowlad madax bannaan laakiin hogaamiyaha xisbiga midooda sahyuuniyadda isxaaq herzog ayaa ololaha doorashada ku soo galay arrin si weyn uga duwan arrinkaasi isagoo sheegay in falastiin iyo israa'iil ay noqonayaan laba dowladood oo deris ah iyo inuu wax ka qabanayo dhaqaalaha iyo xidhiirka caalamka ay la leedahay israa'iil si kastaba ahaatee natiijada rasmiga ee doorashada baarlamaanka waddanka israa'iil ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo shan iyo labaatanka bisha aynu ku jirno xuseen saxnuni v o a kahira
waa hagaaga haatana maxamed colaad xasan qodobadii wararka ugu dorkoranahaya mahadsanid ibraahim labada murashax ee ugu waaweyn ee ku baratamaya doorashada baarlamaaniga ee israel ayaa mid waliba uu ku andacoonayaa inuu yahay kan soo dhisi doona dowlad cusub xilli qiyaasaha codbixinta doorashada ee telefishinada dalkaasi ay sheegayaan in aad la ysugu dhow yahay waa hagaaga dhinacii muusiga iyo heesaha dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa codkii farxiyo fiska
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray anigoo maxamed colaa xasana intaa galabta afarta marka saacadda afrikada bari ay tahay xilliga waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo
nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.